macno wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha ku toddobaadkan waa ismaaciil xuseen furjar iyo anigoo ah caashi ibraahim marka ismaaciil bal hadda ugu horreysa waraaqa fara badan waa laynaa maanta waraaqo aad bay noogu badan yahay cashay marka tan ugu horreysa dhinaca war waraaqda ugu horraysa ee gacanteeda ku soo hagaagtay haddii aan soo qabto waxaa la leeyahay marka hore waxaan salaamaynaa bahda ama daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo hambalyada ayaa lagu soo qoray waraaqa cashay waxaan filayaa caashaa lagu bilaabay dhinaca salaanta anna daanduri baan u qaaday waa tahay marka annagoo dhan noo wada qaad wasan lene doctor cabdicasiis maxamed axmed doctor cabdinaasir maxamed cabdiraxmaan doctor cabdi suudi ibraahim doctor mustafe cabdi xasan mustafe axmed faarax maxamed cabdi xasan muuse cabdi axmed dhimbiil maxamuud siciid cadaad khadar maxamed cawil xasan cabdulaahi cabdi cabdisamed bashiir libaax cabdiraxmaan gurey diiriye dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan baa layidhi faysal maxamed cilmi iyo xamda maxamed saalax oo ay gabadhi ugu dhalatay ka hosbitaal ee magaalada hargeysa gabadhaas yarna waxaa loo bixiyey mabsuud faysal maxamed waxaanan leenahay soo barbaar aniguna amiin ayaan u raacinaya soo barbaar baan leeyahay warqadanna waxa ay ka timid asxaab fara badan waxaa ugu horey marka hore baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waanu salaamayna waana idinka guddoona marka xiga been haadin annagoo kale ah abi xasan buule cabdulle xuseen xasan buule aadan xasan buule iyo xaaskiisa faadumo cali isaaq xasan buule cabdikariin xasan buule nuuriyo xasan buule iyo firdowse xasan buule iyo faysal cabdalla derow cabdiraxmaan derow mustaf isaaq derow iyo dhammaan reer derow iyo sidoo kale xabiibe axmed daarood baa la yidhi iyo aamine xaaji cabdi iyo sahro xaaji cabdi iyo xuseen cabdisheekh iyo nimco shariif maxamed sheekh ibraahim wuxuu ku magac dheer yahay gees dheere iyo sidoo kale cusmaan macalin ibraahim oo cusmaan footo ku magac dheer iyo abe cabdi xasan macalin iyo hooyo madiine shariif ibraahim asxaabtu way fara badan yihiin qaar kalaa dhiman aan ku raaciyo waxaa kaloo ku jira ugaas cabdi xasan maxamed shariif ibraahim oo loo yaqaano gardhuub iyo sidoo kale xasan shariif ibraahim baaqe iyo xuseen shariif ibraahim waa xuseen yare iyo ismaaciil shariif ibraahim iyo cabdulqaadir shariif ibraahim iyo nimcaan caydiid axmed iyo ugu dambayntii cabdulfataax axmed suule oo loo yaqaano coday dhammaan asxaabtani faraxa badan la soo akriyo oo dhan waxay tahnid dhalasho u dirayaan cabdalle xasan buulle iyo xaawo luul waa xaawo luul cabdi xasan oo laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen waxaa la yidhi oregon waddankan maraykanka gaar ahaan portland oo laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen oregon portland dalkan maraykanka waa bisha january lix iyo labaatan markay ahayd ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo kala bixiyey bay yidhaahdeen abshir cabdalla xasan buulle iyo ayuub cabdalla xasan buulle waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaara ducadana waa xaggiina baa laba wiil oo mataano ku dhashay dalkan maraykan gaar ahaan portland waan gartay waad ka xiiqday dadka aad bay u badnaayeen aad bay u badnay malaha labada wiila dhasha aad sabaad soomaalidana in wiilku dhasho aad si gaara u doorbido marka way u qalantaa inkastoo lasaga daba yimid way u qalantaa marka in dadkaas oo dhami ay hambalyeeyaan waa tahay soo barbaar baan leenahay oo noqda kuwii dalkooda dadkooda iyo diintoodana anfaca aamiin cashay maantana dhalashooyinka aad inoogu badan waraaq kaloo dhalashaan haya barwaaqay sheegayaan marka hamba waraaqdan welibana waa qof aan aada u garanayo maxamed xuseen jaamac oo ku magac dheer rambo oo hargeysa jooga oo weriye ka tirsan geeska africa maxamuud cabdi jaamac xuuto guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee solja maxamed ciise aadan isna ka tirsan telefishinka qaranka somalilan sahre ciidla nuur anigana xagga dambe igaga dar
tahay adna adna igu dar adna waa kugu dar dherigaan dul fadhiyaay dherigaan dul fadhida dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan aadan xasan aadan wasiirka diinta iyo qaafta iyo arrimaha dhaqanka ee jabuuti iyo weliba doctor moha daahir faarax oo wiil ugu dhashay dalka belgiumka wiilkaana waxaa loo bixiyey jaamac marka waa hambalyo dhalasho waa garta marka bal haddii hambalyada dadkaa kala duwan saxafiyin wey inta dirtay ba adna adiga xagga dambe kaga daray annaga aniga isku daray waa garta maxaa usoo qaban lahay
ma dhinaca heesta waad is leedahay waxay u qalantaa in hees allaileh loo raaciyo hees wanaag waa tahay hees waxaan soo qaban lahaa mise dhinaca ugu daaya ismaaciilo anu haddaan israa deriga eeg anu xaggii hore aan noqonaya way xaggan dambe waxa laga yaba haddaan wax yaro dhegeysan qoladii hore aan yaro dhegeysan bal meel un ka soo qabo marka waxaan waxaan soo qaadan lahaa faadima haldhaa waa wadaba ay leeyahay taasaa aad aad ugu aqaanaa
taa laftigeedaba ma taasaad soo qabat taa laftigeedaba waa tahay dabaylayahay naf baa dibad iga jirto dan baa ay hogaaminaysa wow waa heesan aad u jeclaa
dee tahaniyadaas jaamacyare ku socota wiilka cusube belgium ku dhashay ee doctor maaha iyo aadan u dhashay dee dabayshaynu sii raacinay hayo waxaad leedaha dabaysha ha ugeysa halka ha ugeysa waayo kala dheer waa tahay waa tahay waxaan filayaa dhegeystayaal fara badanna inay si weyn uga heleen codka macaan ee faaduma cali cilmi haldha ay haystii dabaylyahay waraaqihii aan dib ugu laabanay warqadan waxay ka timid aabe xasan diriye iyo hooyo sacdiye maxamed ibraahim iyo hooyo faaduma maxamed ibraahim iyo caruurteeda iyo hooyo abshiro maxamed ibraahim iyo caruurteeda abti cismaan maxamed ibraahim iyo caruurtiisa iyo sadiiqa xasan diriye iyo caruurtiisa iyo cabdikhadar xasan diriye cabdiqaasim xasan diriye maxamed xasan diriye waxaa loo yaqaanaa cadde iyo sidoo kale deeqa xasan diriye iyo caruurteeda iyo raxmo xasan diriye iyo caruurteeda iyo zamzam xasan diriye iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxay tahaniyada u dirayaan saadaqa xasan diriye iyo shuhri cabdulqaadir maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo janna ee taariikhdu markay ahayd baa layidhi afar iyo labaatankii bishii aan usoo dhaafnay january sanadka laba kun shan iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi haaruun saadaq xasan diri waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamiin cashay dee waraaq kastoo lasoo qaaday imka oo dhalasho oo dhalasho taariikhtu waa barwaaqada badan barwaaqada badan wakti badan baad soo sheegayseen arooskii laakiin welina ogow inay wiilal dhasheen ban aad u akrinaynayo dee anigaba wiil banba gacanta ku hayo tahniyad dhalasho weliba meelo kala duwan bay naga soo gaadhayaan wa garat waxaa lagu bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a calaykum asalaam baan ku leenahay magacaygu waa mukhtaar kala fure buu leeyahay oo jooga dalka kenya gaar ahaan xerada qaxootiga ee xagardheere waxaan tahniyad dhalasho halkan uga dirayaaba uu leeyahay annagoo kala ah mukhtaar kala fure iyo aamine ibraahim amiinow iyo siciid kala fure iyo maxamed kala fure dejiyo sheekh iyo nafaxaad sheekh inginaar baa layidhi inginaar inginaar borow wa garata magaca saasaa loo dhigay waxaa laga yaabaa qofku inuu si khaldan usoo qoro inuu saa tahay inoo suuragal marka adigu aadkuma lihdo sideed u qorreyd umaad u akhrisa siday u qorreyd markhaati baan kaaga ah bagaal balaak dhagaxley faarax lamaane ali africa manastaro doctor ismaano caddey dadkaas iyo dhammaan dad aada u badan oo waraaqda ilaa xagga dambe taxan marka kama gaadhsiin karo dhammaanteen bay leeyahay annagoo isku duban waxaan halkan tahniyad dhalasho uga diraynaa xasan aadan abuukar iyo muno cabaas cabdullaahi oo wiil lagu dhashay xerada qaxootiga ee funuura shan iyo labaatankii bishii koowaad ee labada kun iyo shan iyo tobanka waxana wiilkan waxaa loo bixiyey maxamed xasan soo barbar ayaan leenahay ayaa layidhi amiin warqadan aan soo qabtayna sidoo kale waa dhalasho weliba waa dhalasho wiil waxbaa salaglamyaa dhihi jirta markan oo kale warqadanna waxay ka timid oo ugu horreeya asxaabta ku qoran xaaji guray cali biixi iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdulaahi daahir jaamac iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo dhammaan reer cali biixi waxay kala joogaan baa layidhi seattle washington dalkan maraykanka minnesota isla dalkan maraykanka iyo sidoo kale dhagax buuro jigjiga iyo meelo kala duwan waxay hambalyo iyo bogaadin iyo duco aan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan cabdifataax guray cali biixi iyo idil maxamed cabdulqaadir oo wiilagu dhashay diridhab ah dalka ethoobiya ilaahay ha ka dhiga bay leeyihiin kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa magacana dib baa loo dhigtan malayna weli waa la isku haystaa may kaasa loo bixiya may kaasa ku fiican ka ah marka waxaan leenahay allaha soo barbaariyo oo ha noqdo kii soo weynaada ee wanaagsanaada caashay bal haddad heestan inoo raacisa dhinacayga usoo rixda markaan heesta heesta dhinacagaa soo riix maxaad is leedahay ama dhinacayga waa tahay waxaan soo qabanayaa hees kolleyba si weyn looga heli doono inkastoo dadka qaar yidhahdaan caasho waxay soo qabataba waa wax wanaagsan hay hay de de fankaa lagugu tuhmaya ah waxeeda waxay leeyihiin haddaad wax ka sheegto wax baa idin kala qabsanaya waa tahay waa hees aad u wanaagsan sida aan qirayo dhegaystayaal badanna ay la qiri doonaan markay dhegaystaan waa heesta halkudhageeduu yahay aayatiin kuwar iyo codka macaan fanaanada xabiibe xasan tooxood
uurkiyo qalbiga haddii adan ku owl ubaxyo jacayl kulama husbe uurkiyo qalbiga haddii adan ku owl ubaxyo jacayl kulama husbe eelkaada wadnaha ku abuurtay boono abisiga bogton nafku aamintaa sida eeri dhaban day wayday olol eelkaada wadnaha ku abuurtay boono abisiga bogton nafku aamintaa sida eeri dhaban day wayday olol aragiisa kaanku ilikobsado aragiisa kaanku ilikobsado amaniya ducada ducada ducada wankasaisha inan kuu tushe ayatinkuwa aragiisa kaanku ilikobsado aragiisa kaanku ilikobsado amaniya ducada ducada ducada wankasaisha inan kuu tushe ayatinkuwa murti indhaha haddii aadan ahayn ilma socodka iyo ankuma go-een murti indhaha haddii aadan ahayn ilma socodka iyo ankuma go-een argagixisadio aramida jacayl waa wada ambaday waxaan ayda u mare maxaad oralahay argagixisadio aramida jacayl waa wada ambaday inaan kuu tusheeyatinkuwa aragiisa kaan ku ilidhobsado aragiisa kaan ku ilidhobsado أمان يا دعابة دعابة دعابة والدايشة إلى نكوت الشاية الكوى أرجي سكان كل مقصده أرجي سكان كل مقصده أمان يا دعابة دعابة دعابة والدايشة inan ku tusheeyatinkuwa aragiisa kaan ku ilbobsado
haye
dee wallaahi hees aad u wanaagsanoo haye waan si garanayay inaan dookhaagu marka marka marka markhaati baad ka tahay markhaatigii aan- anaan furay intaan cid kale looti
waa tahay dhegeystayaal badan oo dhegeysanaya waxaa laga yaaba inay yidhahdaa markhaatigaas lelehe ismaaciil kuma khaldamin waan gartay marka bal maynoo bilaabo waraaqaha mise adaa bal ku dhufo midaad hayso dhinacigeena sidaan horeba u sheegay adnaad u sheegtay waxaa aad u dhooban waraaqa dhalasho haye marka anigu waraaq aroos baan gacanta ku hayaa waa tahay mid dhalashaan daba dhigi doona aniguna degmada caabud waaqban welibana aadaya tahniyad aroos ayaa halkan la leeyahay waxaan halkan tahniyad aroos ka diraya shaqaalaha radio daljir ee degmada caabud waaq oo ugu horeeya maamulaha idaacadda maxamed maxamuud naasir baa lagu sheegay waraaqda agaasimaha daljir caabud waaq muxiyadiin cabdi geelle weriye ayaanle cabdulaahi jaamac weriye mawliid jaamac faarax dhammaan shaqaalaha radio daljir caabud waaq iyo dhammaan ilmo cabdulaahi qoorugaab iyo ilmo calas cartan iyo dhammaan ardayda wax ka barata jaamacadda galguduud university ee degmada caabudwaq ayaa la yidhi waxay tahniyad aroos u dirayaan farta iyo faraantiga baa la yidhi boqorka iyo boqoradda faraska iyo geenyada wow oo kale ah maamulaha jaamacadda galguduud university macalin cabdiraxmaan calas cartan iyo marwadiisa samiiro cabdulaahi qoorgaab oo arooskoodu ka dhacay magaalada cabudwaaq afartii bishan february sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka ducaduna waa xaggiina ayaa la leeyahay casha waxaan ugu duceynayaa arooskaas in ilaahay ka dhigo midkii barako warqadanah waxay ka timid waa tahniyad dhalasho wariyaha v o a ee gobolada dhexe xuseen xasan dhaqane iyo maxamed cismaan makaraan iyo axmed cabdi caraale iyo kaaho cabdi caraale casho cabdi caraale iyo faysal cabdi caraale iyo eedo timiro caraale afrax iyo faysal caraale afrax iyo cabdulqaadir cumar caraale iyo ugu dambeyntii aadan cumar caraale dhammaan dadkana waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aadan cabdi caraale iyo qaali cabdi iidow sabriye oo ay gabar igu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda kooshin waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo midii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aniguna aamin ayaan raacinayaa heesihii fure kama qodban sidaan filaya ismaaciilow heese wan wanaagsanna halkaanay yaalaan oon loo kala harin soo xulistooda Een, cabdiraxmaan yahurow ha ugu horeeya cabdiraxmaan aad bu horta dooqiisaan uga helaayo dhinac walba saasu heesaha markuu dhegeysaad leedahay waaya taa kusoo qabo taa kusoo dara waa barnaamijkii bal haatan haddaan dhegeystayaasha mid ka mid a heesaha usoo qabto Hay.
dhaweyn nafteeda waaw Heesta la yidhaahdo.
dhawee naf dhawee naftayda waa ruqyo cali guutaale iyo waaw maxamed waa mid- Sharif.
waa tii aan islahaa alla ilah waa qudheeda dhawee naftayda saas weeye waa hees jacayl baa ka tasqay la dhegeyso war lama siniday axuna dabaxsan leeyahay wax deer dhashayo daa-ud lamo war lama siniday axuna dabaxsan leeyahay wax deer dhashayo daa-ud lamo nahaabayo daymada indhaha markan daawada nahaaga iyo daymada indhaha markan daawada Yeah.
ka waran caashi bal heesta inka ay anigu hore naga soo warramay bal markaaga
minu hees jecel aad u wanaagsan waa heestan waa heestan wax badan wax ka soo yidhi waan gartay bal dad noogu beedo walaaqda xigta waa tahay dhambaalkan waxa uu ka yimid maryan waa warqad dhalasho waxaana ay ka timid maryan maxamed barkhadle iyo cali iidow sabriye iyo ayaan cabdi iidow liban cabdi iidow madiine cabdi iidow waa madiine iidow sabriye dahbe iidow sabriye iyo ruqyo iidow sabriye iyo ugu dambayntii nuuro iidow sabriye iyo sadaam cabdi iidow iyo yaxye cabdi iidow dhammaan reer iidow sabriye waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan aadan cabdi caraale iyo qaali cabdi iidow sabriye oo gabar ay ugu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda kooshin waxaanay leeyihiin gabadhaasi allah ha ka dhigo tii dadkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacdaa inaguna aamiin ayaan ku daraynaa waraaq kale ayaan oo hambalyo aroos ayaan gacanta ku hayaa waxaa la yidhi assalaamu calaykum wacalaykum assalaam ayaan ku leenahay waxaan halkan ka salaamayaa ayaa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan kaa qaadnay salaan kadib wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaad i- hambalyadan iisoo gudbisaan oo annaga ku akhriyanaba dhammaan dadka kale ah faadumo xasan fiinde faadumo axmed maxamuud farduus maxamuud axmed sahra maxamuud axmed farduus xasan fiinde aamina xasan leyla xasan maxamed aamina maxamuud axmed dhammaan ilmo yuusuf cali fanax iyo dhammaan faamiliga reer cabdi kulumbo waxay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa maxamed siciid maxamed qoorsheel ayaa la yidhi iyo cawo yuusuf cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada boosaaso waxaan leenahay qoyskaa wada jira kuwa nabadgala noqda gacal iyo sokeeyaba gurkeena ku farxa
saasay leeyihiin saasay leeyihin waa tahay iyaga macal ducadii soo raaciyay Waa waa tahay.
laynaga furtay allaha u aqbalaan leenahay warqadanna waxa ay ka timid marka hore baa layidhi waxaa halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha gaar ahaan caasha cuudi iyo daanduray waa tahay anigu waan joogaa daandurayna malaha ana u qaaday waa tahay wixii daandure ataadaa u ururinayo marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah cabdi maxamed xuseen iyo maxamed xaaji nuur iyo cali wardheere xaaji iyo xuseen yuusuf iyo ibraahim macalin isaaq iyo aadan xuseen sheekh iyo cali macalin oo loo yaqaano luwayo iyo sidoo kale cabdi ibraahim aadan iyo maxamuud macalin dhammaan dadkaasi waxay joogaan magaalada muqdisho garowe baydhabo boosaaso iyo berdaale waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan aabe maxamed xaaji ibraahim iyo hooyo maryan macalin ibraahim isaaq oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay yahay siddeed iyo labaatankii bishaan soo dhaafnay january sanadkan laba kun shan iyo toban waxaan leenahay bay yidhahdeen allah ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado laguna kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin iyagaa soo dhammaystirtay ducada iyo xoog la israaciyey Ay.
Mm, hees weyn dhegeystayaashu soo qabanaa mise waraaqeen ku socnaa maxay kula tahay hees baanu lahay noo soo qabo waa ta tafraaruq ma fiicna la yidhi soo ma saas weeyi waxaan soo qabanayaa mise dhinacagan usoo markan kuraasta.
bal noo soo waxaan ku arkay cabaaradan ba inaad aada u eegeyso waxaa tahay codadka xasan aadan sabatar iyo sahra abukar cabdi sahra dawo iyo heestoodii dawo
daway dawo caafimaadey dharmaan qurux laaguma riimaay dareenka naftayda kiciya daway dawo caafimaadey dharmaan qurux laaguma riimaay dareenka naftayda kiciya deegan baxday ubax dilaacay waxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana deegan baxday ubax dilaacay waxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun muxuu daaligu badnaa maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun muxuu daaligu badnaa
dugsiga dugsi lama huraano dabaysha dhaxanta celiyo irdaay dalmaseeyo rogo dugsiga dugsi lama huraano dabaysha dhaxanta
damaashad ila ciyaar damaashad ila ciyaar haye waa tahay aad bay isugu jiibiyeen aad bay isugu jibiyeen isla dhacsan yihiin sama si wanaagsan si wanaagsan waa sida la rabo sama dhinaca dhambaalada qaar ahaan kuwii ugu dambeeyey haddaan anba qaadno waxa ay ka timid warqadan cabdirasaaq axmed maxamed ilka case waa mukile cabdirasaaq axmed maxamed ilka case iyo mukhtaar maxamed bare oo loo yaqaano alladi iyo sidoo kale tababare baa layidhi cabdicasiis axmed barile iyo sidoo kale cali shire maxamed maxamuud iyo axmed yaasiin xirsi iyo axmed yaasiin ah, fuje oo lo- ku magac dheer baa la yidhi qaadiro iyo sidoo kale cumar cabdirashiid muuse waa cumar holan iyo cabdirashiid axmed cabdulaahi cigaal iyagu dambayntii maxamed ah, cabdiraxmaan maxamuud wuxuu ku magac dheer yahay ah, khatumawi waxaa kaloo ka mid ah saadaam cabdiraxmaan abshir dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos u dirayaan faysal axmed cabdulaahi cigaal iyo marwadiisa baa layidhi suuban waa marwadiisa suuban ee naciimo cabdirasaaq oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada boosaaso gaar ahaan xaafada kooda luuliyo sidoo kale waxaa hambalyo taas lamida diraya baa layidhi dhammaan ciyaartooyda gobolka bari waxaana dhammaantood iyagoo isku duuban ay leeyihiin gurigiina guri khayr leh allah ha ka yeelo awlaad baari ahna allah ha idinkala siiyo reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jiree nabadgalana noqda aamiin aamin baynu leenahay waxaa balyo dhalasho halkan ka diraya dadka kale ah ayeeyo muslimo maxamed ibraahim ayeeyo khadiijo ibraahim macalin awoowe dhaayo waanow saasaa loo soo qoray dhaayo waanow magacaas aad buu igu cusubiya waana arkaa marar kala duwan adeer ismaaciil dhaayo waanow adeer cabdirashiid sheekh maxamed nuur eedo shamso cabdulaahi aadan adeer maad jeni ibraahim waaw magacyo kala waa duwan adeer madjanaay ibraahim ya madjanahay saasa waa sidaas aan umalaynaya casheeda dee xariifad ku noqotay sad maalin walba magacyada u akhriyaysa aad iyo aad magacaan isoo marin malaha waa yaryahay magacyadii haa qofku halkaas maad ka baranaysaa magacyo cusuban maanta o dhan ka baranaya halkan adeer ibraahim maxamed yarow eedo akarow cabdinuur eedo faadumo axmed maxamed habaryar shamso iimaan aadan iyo qumane faarax cabdi dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan hooyo xaawo aadan xasan iyo aabe ciise dhaayo waanow oo ay ugu dhalatay gabadhi bilal banu sheeginaha haatan gabadh baa dhalatay haye oo loogu magacdaray ikhlaas ciise dhaayow waanow lix iyo labaatankii bishii koowaad labada kun iyo shan iyo tobanka ayay xaafadda zone k y ay ugu dhalatay lama soo sheegin meesha ay ka tirsan tahay ducaduna waa dhankiina marka cashaan dhaafaya waa tahay zona kayn baan maqli jira laakiin k y way igu cusub tahay waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhiga tii soo barbaarta dalkeeda dadkeeda iyo diinteedan waxu tarta bal heesta ugu dambaysay barnaamijka heesta ugu dambaysa haddaad ii dhiibtay dee cumar nuur cabdulle maanta mar haddii heeso lasuuqa qabanayo xula Ah, anuu cumar nuur cabdullaan soo qaban lahaa waa hees xulaa layleh wadla heestay haddii lagu yidhaha midka soo qabsado maxaad nooga doori lahay mahesiisa ha mid la tuuraa way yar tahay laakiin kuwa safka hore ku jira waxaa ka mid ah cabaadyahoo kale dee taa laftigeeda wada lambarunkaaba ma waa tahay iyada yaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijka xego ku kulmayno waa aniga iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud oo idin leh sidaas iyo nabaad gelin
Thank kitaabkii diintaynu sheegtii diina fardowso soo daahira